ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgalla ka fuliyey gobollada jubbada hoose iyo baay haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan sirdoonka maamulka jubbaland gurigan qaraxa lagu weeraray ayaa ku yaalla xaafadda siinay ee magaalada kismaayo waxaana ay wararku sheegayaan inuu jiro khasaare xoogan oo gaaray ciidamadii dharcad ahaa ee ku sugnaa guriga qaraxa lala beegsaday isla jabooyinka ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gobolka jubbada hoose ayaa waxay shala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa duleedka magaalada kismaayo sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kasoo gaaray ciidamada maamulka jubbaland madaafiic shalay ay ku garaaceen gootada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo ku sugan deegaanka buula guduud ee dhaca duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii ku sugnaa xerada la duqeeyey ayaa dhaawac soo gaaray waxaana sidoo kale madaafiicda ku waxyeeloobay gaaray ciidamadan u dhex yeelay xerada madaafiicda lagu garaacay dhanka gobolka bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala dagaal culus ku qaadeen kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo ay iska soo hormariyeen ama carituur u ahaa ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor dagaalkii ka bilowday kontaroolka laga ilaaliyo diinsoor ayaa ku sii fiday xaradii ay degganaayeen ciidamada xabashida ethoobiya waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada xabashida ethoobiya ugu yaraan saddex askari oo etoobiyaan ah ayaa ku dhaawacmay dagaalka halka sidoo kale askarta maamulka koonfur galbeed uu ka dhaawacmay askari kale ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka ayaa iska hormariya ama xabadda isaga dhiga askarta soomaalida ah waxaana jira askar badan oo fahmay inaysan xaq ahayn waxyaabaha ay ku dhimanayaan maadaama uu shisheeyuhu ku sangaarayo iyadoo askar badan oo ka tirsaneed maamulada shisheeyuhu uu dalka ka dhisay ay isku dheebeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo iyadoo dagaal kula jirta isbahaysi diilna dirir ah oo ku soo duulay waddanka soomaaliya